safarka waxaana u nimid shir madaxeed kii ugu horreeyey ee dalalka carabta iyo dalalka yurub ay yeeshaan oo ka dhacaya sharma sheekh dalka masar wafdi uu madaxweyneheenu hogaaminayo ayaana ka qeybgalaya shirka waxaa ku kulmaya labaiyo labaiyo labaatan madaxeed oo dalalka carabta ah madaxda dalalka carabta iyo sideed iyo labaatan madaxda dalalka yurub ah oo kamid tahay ingiriis shirka horta kulanku saasuu ku saabsan yahay arrimaha looga hadlaya waxa weeye sidii labadaas umadood isu kaashan lahaayeen isaga kaashan lahaayeen arrimaha ganacsiga maalgashiga maxaa la yihahdaa security-ga ama maxaahay ama amniga iyo migrationka ama dadka qaxaya iyo iyo guud ahaan stability-ga siyaasadeed iyo iyo dhaqaale ee mandiqada maraykanku ma ka qayb galayaa kulanka mise waa yurub oo keliya waa yurub iyo dalalka carabta wey meelo badan oo kamid a caalamka carabta oo ay kamid tahay syria waxaa ka taagan xasarado siyaasadeed oo reer galbeedka laftirkooda hadday noqoto maraykanka iyo yurub aysan isku si u arkin marka waxyaabaha laga hadlaya ma ku jiraan arrimaha wadamadaas ha waa ku jiraan ajendaha lubnaan syria iyo libya waxay kamid yihiin meelaha dhibaatadu ka aloosan tahay caalamka carabta shirka ajendihiisana kamid ah soomaaliya gaar ahaan maxaa ka quseeya shirka ay ka qayb galayso soomaaliya waxay xubin ka tahay aad og tahay dalalka carabta jaamacadda carabtaynu ka tirsannahay labiiyo labaatanka dal aan sheegayaynu ka mid nahay mar dhow waxaynu madax u noqonaynaa lixda bilood oo soo socdaa maaragtay golaha wasiirada ee dalalka carabta marka waa mari waxaynu xubin ka nahay golahaas waa marka labaade arrimihii aan sheegay oo dhan ama ha noqoto ganacsi maalgashi nabadda ama amniga qaxootiga iyo deganaanshaha siyaasadeed intaba waa mawaadiic inaga noo muhiim noo ah waxaadna ka garanaysaa sida dalal badan oo shirkan kasoo qeybgelaya ay codsadeen inay madaxweynehena arkaan uu kamid yahay madaxweynaha dalka martida loo yahay oo abdulfaxsiisi uu kamid yahay ra-iisal wasaaraha denmark sweden maxaa la yidhaahdaa estonia iyo kuwo kaloo badan ayaa kulligood raba inay na arkaan waxaa jira mudan wasiir in inta badan kaalmadii wadamada yurub ee arrimaha bani aadanimada iyo horumarinta ay soomaaliya siin jireen la leeyahay waxoogaa hoose u dhacday ma kala hadli doontaan in yurub arrimaha kaalmada ama dhinacyada bani aadanimadoo kale iyo horumarinta ay doorkoodii ay dib u qaataan annagu dabcan markasta aanu la kulanno dalalka adduunka heer kasta ha ahaatee waxaanu iyo iyo qolada eesana ha ahaatee ama yurub ama dalalka deeqaha bixiya oo dhan ama ha doqdo deeqbixiyaasha maaragtay caadiga ama traditional donor loo yaqaano yurubka iyo maraykanka ama ha noqoto kuwa dalalka qadijka waxaasaan kala hadalaa dibadhiska soomaaliya horumarinta soomaaliya marka waa ka hadalaa waxaanan se ogeyn anigu in hoos ay u dhacday ama hoos loo dhigay warkaan haya waxa waaye to the contrary wax kaa ka duwan in kor loo qaaday